Xaliima Axmed Yuusuf waa haweeney ka timid dalka Switzerland sanadihii ugu dambeeyayna ka tirsaneyd shaqaalaha dowladda federaalka waxay sheegtay in saraakiil iyo madax ka tirsan dowladda federaalka ay kula kaceen gabadfallo kala duwan iyadoo xabsi la dhigay loona geystay tacadiyaad kala duwan waxay sheegtay in waqti xaadirkan ay u baqayso nolosheeda lagana qatay baasboorkii ay lahayd ragga ay sheegtay inay dhibaateeyeen waxaa ka mid ah mahad salaad oo ahaa taliyihii hore ee sirdoonka ee dowladda federaalka magacayga waxaa la yidhahdaa xalime axmed yuusuf waxaan ahay gabar soomaaliyeed waxaan ahay hooyo waxaan ahay dhallinyaradii dee dibadda kusoo kortay waxaan kusoo koray magaalada jeniiba oo wax kusoo bartay dalkayga waxaan ahaa dadkii maaragtay dee dal jacaylka u yimi ee wadan jacaylka maaragtay wadankana qayb ka ahaadaan dad waaweyn baa ka dambeeya oo mahad salaad ku jiro cabdinaasir xaashi garoon ku jiro oo maaragtay dee wasiirka cadaaladda de waa qofka shaxda maaragtay ciyaaraya daaha gadaashiisa haddaan isku dayo soomaali ahaan waxaa kaloo meesha jirta markii la i xidhay maxaa la i gaarsiiyey tacadiyaa iigu yimi tacadiyadaa si openly ah baan qaar uga hadlay qaarna ilaa iyo hadda kama aanan hadlin mahad salaad wuxuu sameeyey he engaged wuxuu engage gareeyey qof kasta oo maaragtay siyaasad ahaan ka qayb qaadan kara inaan shaqadayda waayo wuxuu sameeyey inuu ka qayb qaato inaan waayo cadaalad aniga dhibaato badan baa lai gaarsiiyey dhibaato aad iyo aad iyo aad iyo aad u tira badan baa lai gaarsiiyey aad dad aad u tira badan baa la isugu kay tegey siyaabo kala duwan baana engage garaysay jeenaan helo cadaalad ummadda ilaahay wada daawanaysa aniga yoolkaygu waa ha weynaada ha yaraada awoodu lahaadaba ha doona awoodu doonaba ha lahaadee wixii la ii geystay gaboodfaladii la ii geystay wasaaradihii iyo protectionka aan ugu lahaa tii haweenkai aan u dacwooday aniga isiiya cadaalad iyo madal aan ku garbaxo lana dabaasho waxaanad aaminsantii anigu soomaalinimo sidaasoo ima keenin halkan labiyo toban bilooda la ciila soomaali horteeda rabaa inaan ku ciilbaxo wax kastaa laigu sameeyey cuqubo allah idinka soo saaro cuqubo ummadda calaamarka ifta allah idinka soo saaro gurigiina allah ka gurigiina allah idinka tuso awlaadiina iyo ubadkiina allah idinka tuso waxaad igu samaysaan idinma cafiyo idinma cafiyo qiyaamaha maalinka la qatan yahay ee la qaawan yahay ilaahay hortii aan cidina awood lahayn ee aanay hayb iyo haybada jirin anigoo hooyo ah intii aad iga soo oheysayseen habeen madow ee aan sujuudda rabbigii abuurtay ku bariyey qiyaamo waa idinku haystaa
waxaa aad u badanaya dhibaatooyinka kala duwan ee dowladda federaalka u geysanaysa shacabka soomaaliyeed ee ku sugan gudaha waddanka waxa kale iska daayo iyadoo xitaa aysan ka badbaadin shaqaalihii iyada ka tirsanaa oo naftooda u huray